munaasabadun tartanka qur-aanka kariimka iyo ku qayb galeen arday ku shal dareertay madaariso ka yeelan koonfurta magaalada wajeer ah aytay torlaka gobodee magaalada aboqorey walibana ku qayb galay qaybo shalduwan ee bulshada culmaawadiin waalidiin macalimiin iyo maamulka madaarista ardaydan oo haayanhaano ka tartamayeen soddonka jus ee qur-aanka kariimka iyo haayanhaano shal galeen qaybo shalduwan ee kaalimo hora walibana hirgelinta tartanka gabsoomowshey kaalinweynku jeysaday dowlada ismaamulka gobolka wajeer waxaana kumid ah ardaydii kaalimo hore ku galeen tartanka iyo ku hadleen dareenshooyo oona la gudoonsiiyey abaalmarin beese maxaale sharmaajo xuseen dhilmeeylan ka socda soddon juusan ku tartamaa amboaan qaade madaxii maxalla xuseen cabdirashiid oo qoreyjoona barona qaad maxalla imisa malaalay sirbaan ka amaa yamarwanan gale dhinaga kale macalimiinta iyo weliba iyo ardaydiiyo ankaxambaleeyana dadaalka iyo weliba guulayo direen asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waxaa weeye cali maxamed cumar macalinka waxaan ahay soddonka jus cunuga ku guulaystay macalinkiisa ayaan ahay aad baan u faraxsanahay maasha allah alxamdulilaah waa gabadhaa yaree aad u da'yar waad aragtaan madrasada ay ka soo baxdayna waxaa laydhaha madrasatu raxma oo sarif ku taalla gabadhaa aad baan ugu faraxsannahay in iyadoo da'daa ah ay shan iyo tobanka juz ay lambarkow gasho aad baan ugu faraxsannahay wiilkan xuseen cabdirashiid xifow macalinkiisa waxaana ka socdaa magaalada abaqoorey waana ku faraxsanahay alxamdulilaah kumid culmada ku qaybgali munaasabadu waana qayb ku hayd gaabangaabada tartanka iyo faahfaahin ku bihi ujeedka langobadi tartanku iyo muhiimada laka lahay intii ku howlanayd qabanqaabada iyo dhaqangelinta musaabaqadan maanta halkan aan ku soo gunaanadayno oo lagu kala badiyey oo ardaydan ay ku muujiyeen sida ay u barteen una xifdiyeen qur-aanka kariimka ilaahay haydanka abaalmariyo hawshan muhiimka oo sare loogu qaadayey qur-aankeenna munasalka jazaakum allah khayr waxaan rabaa inaan u mahadnaqo ardaydii ka soo qayb gashay ee iyagana u dhabar adeegay saacadihii dhaadheeraa intii guulaysatayna waxaan leeyahay hambalyo intii mataqaanaa aan guulaysanna waxaan leeyahay wakhtiyadan kama tegin isa soo diyaariya sanadka dambe insha allahu tacaala idinka oo diyaar ah kaalaya oo qaata buundooyinkaasi ay asxaabtiinna qaateen ma ka dambeyntii xildhibaan maxamed adow oo ah xildhibaanka koonfurta wajeer iyo ardayda ka bogaaday dadaalsha u socona dhinaga kalowsa ardayda ka jaraan baradowka diinta qur-aanka kariimkan kabaagi iyo qayb ku nagdaan tartan kunkii sheehiga xafladan ujeedkeeda waxaa weeye koryeelidda kitaabka qur-aanka ah waa marka koowaad iyo danta iyo hadafka laga leeyahay waa taas labaad ujeedka xafladda waxaa weeye musaabaqada waxaa loo qabtay isdhexgalka bulshada wajiha county yaana ummadda markay isdhexgasha oo isku imaada kitaabkeeda qur-aanka ee ku midowda wactasimuu bixablilaahi ay dhabaysa waxay dareemi shucuur ah inay walaalo yihiin waxay dareemi shucuur ah inay midaysan yihiin waxay dareemi shucuur ah inay mas-uuliyiin garab taaganna ay leeyihiin kitaabkoodana uu mid yahay hadafka iyo ujeeddada mid iyo laba musaabaqada laga leeyahay waa taa iyada ardayda ka soo qayb gashay maanta ee musaabaqada gashay waa toddoba iyo labaatan arday waxay ka kooban yihiin afar tuula sarif oo ugu fog abaqoori oo tan labaad ah ilmaanyaaley iyo habasweyne waa labaatan iyo toddoba cunug saddex qayb bay ku tartamayeen qaybta koowaad oo soddonka jus oo sagaal arday ah qaybta labaad oo shan iyo toban jus oo sagaal arday ah qaybta ugu dambaysa oo toban jus oo ah sagaal arday